الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا والحمد لله على كل حال باب الشفعة شفعتي أيوب أبيعي شفعة بإسكان الفاي وحكيها ضمها شفعة أما شفعة luqaan waxaa la dhahaa dammu waa isugeyn iyo ururin min shafactu shay-a damamtuhu bimacnaa markaad shay shay kale u geyso ayaa la yidhaahdaa marka waa nasiib iyo qayb uu qof lahaa oo qayb kale loo geynayo shufcadu waxa weeye caqdi aynaan innagu soomaali ahaan aqoonin oo inaan isticmaalin waxa weeye laba shaksi iyo in ka badan ayaa waxay wada yeelan karaan dhul ama dhismo iyo guryo ayay wada yeelan karaan ayagoo u wada leh si faafsan oo aan kala socnayn mid baa u baahan karaa wixiisii inuu ama gaar la noqdo inuu iibiyo oo masalan uu markaa isagu intuu iibiyu kaashkanay inuu lacagtiisii qaato sharcigu markaa wuxuu farayaa sidaynu axaadiisaba ku arki doonno inuu u bandhigo qofkii la lahaa yuu idhahdo anugu qaybtaydii inaan iibsadaa baan doonayaa ma iga iibsanaysaa haddii uu markaa doonona waa ka iibsanaya haddii kaleu ka iibsan waayana dee waxba saxayuuyo markaa wuu iibsanayaa haddii uu bandhigi waayo oo uu suuqa un ka iibiyo waxa uu qofkii xaq u yeelanayaa hore ee qofkan markaa la lahaa inuu qofkii uu ka iibiyey intuu lacagtii uu ka siiyey siiyo inuu isagu la wareego shubxad waa taa waa shaygaa aa wada lahaydeen ee sida faafsan u wada lahaydeen ee qofkii kula lahaa intuu qaybtiisii iibiyey aad cidduu ka iibiyey kala soo wareegaysada adigu wada qaadanayso taa ayaa shufca la yidhaahdaa marka ay qeexayaan fuqahada shaaficiyadu waxay dhahaan xaqu tamallukin qahriyin yahbutu lishariiki alqadiimi cala alxaadisi fiimaa malakahu biciwadin waa xaq ah milkin qahri iyo qasabahoo sharcigu siiyey xaq ah milkin iyo waxyeelasho qasab ah oo u sugmaya shariigii qadiimka ahaa ee ninkan waxiibiye ay wada lahaayeen ugu sugmaya qofkan cusub shariiggan cusub ee hadda yimi buu ugu sugnaanayaa waana shaygii ciwad iyo waxisdhaafsi uu ku mulkiyey laba qof masalan aniga iyo qof kale ayaa hal baloo boos ayaa naga wada dhexeeya ama guri ayaa naga wada dhexeeya si soo maanu leedahay markaa qofkii kale ayaa qaybtiisii iibiyey oo nin kale ka sii iibiyey aniga markaa waxaa la odhanayaa shariiku lqadiim leannau ninkan hore anaa shariig waha wuxula lahaa kan dambe ee hadda meesha soo galay wax laga iibiyeyna shariikulxaadis baa la odhanayaa waa shariigga cusub ee hadda yimi markaa waxa weeye xaq milkina oo qahriyahoo qasab ah oo u sugnaanaya shariiggii hore oo tusaale ahaan aniga miisaalkeenna ugu sugnaanaya shariigga cusub ee hadda laga iibiyo meesha soo galay waxaana xaqa qahrigaahi u sugmayaa shariikulqadiimka waa wixii ciwad iyo waxisdhaafsi lagu milkay waa hadduu iibiyey waa hadduu meher ka dhigay waa hadday gabadhi isku furatay oo kale waa haddii dee masalan sulux dhiig oo kale laga dhigay laakiin haddii uu dhintoo la dhaxlo oo dhaxal lagu yeesho ama uu hibeeyo uu bixiyo hor ilaahay u bixiyo taa iyada shubco lagu yeelan maayo ee waa marka uu sii iibiyo ama wax isdhaafsi wax kale u dhaafsado un waxaana u asala xadiid imaamu albukhaari warinayo jaabir laga warinayo qadaa rasuululahi bishubcati fii kulli maa lam yuqsam rasuulka ilaahay wuxuu xukmiyey shufco inuu qofkii la wareego wixii ay wada lahaayeenee cidda kale laga iibiyey shaygii aan la qaybinin ee isugu jira faidaa waqacat ilxuduudu laakiin markii xadadkii ay dhacaan wasuribat idruqu waddooyinkiina la kala weeciye la qaybsado ee qof walba milkigiisii gaar u noqdo falaa shubcata wax shubcaahi ma jirto intay isku jirtay si siman u wada leeyihiin ee wuxoodu isku dhex jiraabay shubcadu tahay mar hadday kala qaybsadaan oo markaa qof waliba xadkiisa caddaadiyo waddadiisa caddaa shubcataasi ma leh markaa shubcatuljiwaar shaaficiyadu ayuuma qabaan wixii isku jirunbay qabaan riwaayo kaloo bukhaari leeyahay fii ardin aw ribcin aw xaayitin waxay shubcadu ku sugnaataa dhul ama ribci oo markaa looga jeeda gurigii iyo dhiskii aw xaayitin ama beer waxaa diidka la sii socda walaa yaxilu lahu qofkii qofka wax la lahaa xalaal maaha an yabiica inuu iibiyo xataa yu'dina shariika ilaa kii wax la lahaa uu ogeysiiyo oo yidhahdo anigu qaybtaydii waan iibinaya ma iga iibsanaysaa fain shaaa hadduu doono kii wax la lahaa akhada wuu qaadan wain shaaa hadduu doono taraka wuu ka tegi fain baacahu hadduu iibiyo qaybtiisii walam yuudinhu aanu ogeysiinin fahuwa axaqu bihi isaga ayaa ku xaqleh arkaanta baabkani uu leeyahay waxaa lagu tilmaamaa afar waxaa la yidhaha aakhid iyo ma'khuud iyo ma'khuudu minhu iyo siiqa mararka qaarkoodna waxaa la yidhaha aakhidka shafiic waa kan shufcaysanaya la wareegaya ee shariikulqadiimka aynu ku magacawnay ma'khuudu minhu ama mashfuucu minhu ka laga shufcaysanayo ama laga qaadanayo waa kan laga iibiyo shariikulxaadiska aynu nidhi ma'khuud ama mashfuuc waa shaygan iyo qaybtan la iibiyey ee lasoo shubcaysanayo shiqsi bay inta badan yidhaahdaan iyo siiqa oo waan shubcayso waan la wareegayaa waxau sheekhu yidhi markaa tahbutu waa sugmaysaa shufcadii filmushaaci shaygii sida faafsan loo wada lahaa oo min caqaarin maguurto ah munqasimin oo qaybsamaya maca taabicilqaraari ka sugan kii raacsanaan lala qabo laa fii binaayin dhis arduhu dhilgiisa muxtakara la waqfay maya fa hiya iyadu ka manquulin waxay la mid tahay wixii manquulkaa ee la qaadayay la rarayay walaa musta'jara tii markaa dhiskiina maya dhulkiisu u ahaa kirada iyadana maya sheekhu halkan waxau inooga hadlayaa dhowr masalo waa masalada koobaade hortu shufco waxay ku sugnaataa shayga la wada leeyahay ee mushaaca ah ee si faafsan loo wada leeyahay marna milkigu waa mutamayisoo wuu kala soocan yahay oo masalan qofna wuxuu leeyahay bakhaarkan midna wuxuu leeyahay bakhaarkan mid wuxuu leeyahay jagada lixda mitir ee xaggan midna wuxuu leeyahay lixda mitir ee xaggan markaa way u kala soocantay jaarun weeye labadaas khudatu jawaar baa la yidhahdaa marna wixii way wada leeyihiin oo maqbakhaarkan dhammaantii way wada leeyihiin jagadan way wada leeyihiin qofna mitirkan gaaruma leh qofna gidaarkan gaaruma leh qofna daaqadan iyo noxuma leh mushaac baa la yidhahdaa markaa markaa shayga ay shuucadu ku sugnaanaysaa filmushaaci waa inuu yahay shaygaa loo wada leeyahay sida faafsan ee isku jirka ah min caqaarin weliba waa inuu yahay caqaar maguurto ashyaada waxaa loo qaybiyaa manquul iyo khayru manquul wax waa waxaan la rarayninoo masalan dee dhulkaasoo kale sidiisaasuun buu ahaanayaa oo cidina ma rarayso maguurtaa la yidhaahdaa waxna waa waxan manquulka ah ee la qaadayo ee la kaxaysanayo ee halkan intaad kaxaysan meel kale aad geynayso markaa shubcadu waxay ku sugnaataa shayga caqaarka ah ee maguurtada ah ee weligiiba markaa wadalahaanshihiisu inta la nool yahayba uu jirayo wixii manquulka ahaa dee isku sii jiri maayo haddaad lacag wada leedihiin dee waa kala qabsaaso nimaydiisu jabadiisa gashanayuu la tegayaa maca taabicilqaraari wuxuu la yidhi munqasimin oo weliba qaybsamaya shaygani waa inuu yahay shay marka laba qaybood laga kala dhigo la intifaacsanayo qof waliba qaybtiisii u intifaacsanayuu dheefsanayo sidii markuu isku jirayba loo dheefsanayey shay loo dheefsanayo waa inuu yahay ee shay haddii la qaybiyo manfacadiisii iyo waxtarkiisii buraysa waa inaanu ahayn halkaa fahankeeda waa meelaha yacnii fiqi ahaan yar adag haddii aanad cillada iyo xigmadda meesha ku jirta aanad fahmin kugu adkaanaysaa meesha horta shufacadan waxaa loo jeedaya lidafci darar darar iyo dhibaato in la difaaco oo meesha laga saaro haddaba dararkaa meesha laga saarayaa waa maxay laba wejiga ku jiro madhabka qowlka raajixa ee xoogga badani waa mid ka laga xoogga badan yahay ee madaahibta kala qabaanna waa mid mid weeyaane markan ay leeyihiin munqasimin qaybsamaya dararka laga ordayaa waxa weeye labadan qof markay bakhaarkan wada lahaayeen ama gurigan wada lahaayeen dee saasay ku wada lahaayeen oo isugu jireen marka uu nin cusubi soo galo wuxuu odhanayaa inoo qaybi marka dabeetana la yidhaha ha la qaybiyo bakhaarkii maxay keenaysaa in gidaar dhexe la sameeyo waxay keenaysaa albaabu cusub in la sameeyo waxay keenaysaa hadduu suuligii dhinac raacsan yahay suuli kale in la sameeyo qarash baa soo kordhaya qarashkaasi si aanu markaa u imanin mu'antaa qismada iyo qarashkaasi manaafiqdaa la soo kordhinayay qarash kale si aanay ugu imanin daraaddeed dararkaa iyo dhibtaa iyo qismadaa iyo qaybintaa ka imanaysa difaacid la difaacayo darteed ayaa qofkan loo yidhi adigu iskula wada wareeg shaygii si aanu ninkan cusubi ku odhanin inoo qaybi adigu la wada wareeg laakiin haddaanuba qaybsamaynin oo shaygii shay yar uu yahay dee laba mitir waa dukaan yar ama bakhaar yaroo laba mitira dee suurtagal maaha inna mitir iyo mitir laga dhigo oo markaa ee la intifaacsado suurtagal ma aha sharciguna waxaa inkaasoo kale in la qaybiyo ma ogola kaasoo kale waxay leeyihiin isagaa shufca ku sugmi maysooo waayo darar baan ka imanayninoo inoo qaybi baan imanayninoo markaa gidaar iyo albaab iyo suuliye waxba ma imanayaan qowlka xoogga badan ee raajixa madhabka waa kaa mid kalaa jira midkaasi waxa weeye cilladan iyo xigmadan meesha laga saarayaa waa suu darari shirka waxaa laga arkaa qofka meesha soo galay ee cusubi inuu dee ninka hore waxaan waa wada lahaydeenoo waa istaqaaneenoo idinkaa istoortee waxaan wada yeeshay kan meesha soo galay ee cusub wuxuu la iman doono dabeecaddiisu waxay noqon doono dhaqankiisu wuxuu noqon doono waruma haysid suu shirkaha iyo waxyaalaha xumaantaa ka iman karta wada yeelashaha ayaa meesha laga saaraya oo la dafcinaya marka ama ha qaybsamo ama yuu qaybsamin dhulkani taa la eegi maaye shufcadii xaq bay hadduu mid qaybsamaya yahay iyo haddaanu midaan qaybsamayninba yahay marka tahbutu waa sugmaysaa shufcadii filmushaaci shaygii loo wadanaha si afaafsan ee min caqaarin caqaartii maguurtadiia le'annoo maguurtadaa la ysku sii jirayaa ee haddaanu wixii maguurto ahayn nin waliba wixii sii bannaankaasuu la marayaa munqasimin baynu nidhi qaybsamayaa wixii aan isagana qaybsamaynin dee waxay leeyihiin qaybintii iyo qarashkii iyo wixii baan imanaynoo shubca isaguna mare maca taabicil qaraarina lala qabo kii markaa ka sugan isagana raacsanaayee iibka ku raacayey waxaa jira shay markaa isaguna manquula oo laakiinoo shay la rara laakiin raaca kan qaraarkae sugan dhulka raacaya masalan waa dhul dhismaa ku yaalla waa beer dhir baa ku taalla geedkii waxaa ku yaalla midho aan la awrdhabin oo aan aya ayaa ku jira ashyaadaa haddii la iibiyo dhulkii oo dee la arkayo dhisma ku dul yaallo dee iibka way gelayse dhulkii oo dhirtaasi ku taalla haddii la iibiyo dhismaha dhirtaasi waa gelayse dhirtaasoo midhahaasi ku yaallan haddii la iibiyo iibka waa raacayse waxaa markaa iyaguna iibka raaca ee haddii markaa laga aamusiy haddaan la xusinba iibka raacaa kuwaasina manquulba haadana shufcaantii way ku raacayaan shufcaantii way ku raacayaan maca taabicil qaraari lala qabo qaraarka kii raacsanaa kan sugan kii raacsanaa ee masalan dhulkii hadday dhismo iyo dhiriya ku yaallaan isna waa lala shufcaysanaya oo manquulba ha ahaadee laakiin dhulkan caqaaree maguurtaa buu raacsan yihi wuxuuseyna yidhi laa fii binaain arduhum muxtakara ayada lama shubcaysanayo dhis dhulkiisu uu yahay waqaf shubca ku sugnaan maysa dhis la wada leeyahay oo laba qof wada leeyihin laakiin dhulkan laga dhisay ayaa dhul waqafa ah dhul waqafa oo markaa degid markaa loogu waqfay markaa dhismaha dee ay ka dhiseeni isagu manquul buu noqonayaayo leannu mar haddaanay dhulkii lahayna dhulkii waqaf yahay goortii la doono ayaa markaa waxaan la duminaya oo laga fujinaya taa markaa hadday wada leeyihiin hal maqsidoo dhul waqafa ka dhisan oo midkood intiisii ibiyo ka kala shubcaysan maayo leannu waxaan wax sii jirayaba maaha fahiya ka manquulin waxay la mid tahay markaa manquul ayay la mid tahay dhiska iyo waxaasi waxay la mid noqonaysaa shaygii manquulka ahaaye la qaadayay ayay la mid noqonaysaa walaa musta'jara musta'jara dhisna isagana maya ee ku yaalla dhul markaa loo yacnii loo kireeyey dhise muddo yacnii muddo a markaa dhulkan kiraysateen maqsin baa ka wada dhisateen aa wada leedihiin toban sano ayaana markay ku hesheen dhulkaa inuu idinka dhisnaado maqsinkaasi midkiin baa kiisi iibiyeyntiisii kii kale markaa shubco ma leh leanna wax sii jirayma tobankaasi markay dhibaatayna waa la fujinayaa walaa musta'jara ama dhulaa kiraysateen oo sidiisaba u kiraysateen iyaduna markaa shubco marisaana waa loodhan kara lakiin waxaa ka fiican walaa fii binaa'in arduhu musta'jara dhismee markaa iyana lama shubcaysan karo dhulkiisu markaa uu yahay mid kiraysan oo kira ahaanuun markaa looga duldhistay tahbutu way sugnaataa shubcadii fi lmushaaci shaygii mushtarakaah sidaa faafsan loo wada lahaa oo min caqaarin maguurtadiya munqasimin kaasoo qaybsamaya maca taabicilqaraari qaraaraya ka sugan kii raacsanaan lala qabo laa fii binaayin dhismaya arduhu dhulkiisa muxtakara ay tahay mid la waqfay in markaa wax looga dhiso loogu waqfay fahiya ka manquulin waxay la mid tahay taasi kii manquulka ahaa ee la qaadaya la rayay bay la mid tahay ee aan shubcada lahayn walaa musta'jara walaa fii binaain arduhum musta'jara dhisna may oo shubco male dhulkiisu ay tahay mid la kiraysay yadfacu wuxuu dhibayaa midla tamanin lacag oo kale oo badli qiimatihi ama qiimihiisa bixintiisa ayuu markaa ku shubcaysanayaa inbiica haddii la iibiyey wa mahra milin mehru mahaal ayuu markaa dhiibi inu istiqad haddii haweenay sadaaq loo siiyey laakiin cala alfawri fawriya degdeg ayay bay ahaatay ukhsus wakhsus waxaad khaas yeeshaa lishurakaa'i shurakada waxaad ku khaas yeeshaa biqadri milki alxisasi xisooyinka iyo qaybahooda milkigeeda qadarkiisa shurakadiina ugu khaas yeel halkan wuxuu inooga hadlayaa iyadana dhowr masalo waa mid weeyaane muxuu ku shubcaysanaya ayuu kula wareegayaa horta waxaynu nidhi waa inuu mucaawado iyo wax isdhaabsi qofkan shariigga ahee kula lahaa waa inuu dhulkani kaga baxa ama dhismahani oo masalan wuu iibiyey masalan haweenay buu meheru siiyey haweenay baa lalahaydoo nin bay ciwad ukhuluc u siisoo nin bay iskaga furatay tidhi ifuro yacni dhulkaanan qaado inta aan ku leeyahay horta waa in mucaawadaha lagu milkiyaa haddii uu laakiin dhaxal ama hibo ama dardaaran uu qofkan kale ku yeeshay shufco maleh wax shufco ay taasi yeelanaysaa ma jirto muxuu haddaba bixinayaa waxa uu bixinayaa qofkan shufcaysanaya ayuu qofkii siinayaa bimiliin biica bimiliin miligiisii iyo shaygan shaygii la midka ahaa ayuu bixin samanta waxaan laga dhigay oo kale ayuu bixin haddii mili lagu iibiyey masalan ninkani qaybtiisan raashin buu siistay wuu ku jeebleeyeyoo gaadhi raashinaba ayuu siistay oo loogu ray gaadhi beriisa dee adna gaadhi beriisun sindhigii haddaad doonaysa inaad kala wareegto haddaad doonaysa inaad kala wareegto gaadhi beriisa sii kontan gadbadood buu siisay boqol buu siisay shan buu siisay toban buu siisay misla samarin lacagtii wuxuu lacag uga dhigay oo kale ayuunbaad siin intaasoo lacaga buu siiyey intoo lacaga unbaad siin ow badli qiimati ama qiimihiisa ayaa dhiibi hadduu shay mutaqawim ahoo aan midli ahayna mutaqawima uu ku iibiyeyna oo waxyaalihii aan la miisaynin ama aan la miisaamaynin hadduu ku iibiyo sida xooloo kaleu ku iibiyey ama yacnii dee wuxuu ka bagaashoo kaleu ku iibiyey amaba yacnii maryuu ku iibiyey amaba yani waxyaali ama xooluu ku iibiyey nool wixii mutaqawimka ahaa qiimihiisoo kalaad bixin marka in biica waa haddii la iibiyey mila amanin ow badli qiimati in biica haddii la iibiyey weeye wa mahra almithli inu siqad haddii haweenayba meheru siiyey haafbaloorhkii uu lahaa nin kale ama bakhaarka qaybtii uu kula lahaa gabadh buu guursoo gabadh buu meheru siiyey adigu waad la wareegaysaa sow maaha gabadhanuun meheru masaalkeedii baa lagaa rabaa dumarka la midka ah da ahaan aqoon ahaan yacnii dhallinyaro ahaan qurux ahaan dhinac walba kala midka ah waxa meheru masaalu ow baad bixinaysaa ama ha ka qiimo badnaado ama ha ka qiimo yaraado toban jeer hadduu dumarka ku soo labalaabo ama aada ha uga yaraado adigu intaasubaad bixinaysaa waa inuu siqan haddii haweeney meher loo siiyo taasina waa masalo waxaa kaluu yidhi laakiin cala alfawri shubcadu waxaa tahay fawri iyo deg deg mar alliyaaliya markaad ogaato ninkii aad wada lahaydeen inuu iibiyey qaybtiisii waa inaad adiguna shubcadii raadsataa oo tidhaahdaa waxaagii ho leanna waa khiyaar u sugnaaday dafcu darar darar iyo dhibaatayskiiyo dafcinteed fawri iyo deg deg buu ahaaday sidii hadduu shaygaad iibsato ceeb yeesho oo kale haddii kalood sii haysato waxay noqonaysaa ama u muuqanaysaa inaad raalli ku noqotay haddaad raalli ku noqotona shubco ma yeelanaysid sida caadadaa buu markaa u degdegay orod la odhan maayo hadday habeen tahay dee waagu inuu beriyo waa loo ogol yahay hadduu salaad tukanayo hadduu wax cunayo yacni intaa waa loo ogol yahay laakiin marka uu maqlo sida ugu horraysa ee u raadin karo ha u raadiyo uksus lishurakaa biqadri milkilxisasi halkaana wuxuu kaga hadlayaa hadday masalan gurigan aan sheegaynay ama baroorhkan aan sheegaynay haddii ay wada leeyihiin dhowr qof mid ka midi iibiyo kuwii soo hadhay siday ula wareegayaan qaybtan iibiya u shubcaysanayaan waxay u shubcaysanayaan hadba nisbadii ay u kala lahaayeen milkigan iyo shaygan xisooyinkasay u kala lahaayeen qadarkiisa ayuu mid walba u shubcaysanayaa tusaale ahaan daar baa saddex ka dhaxaysaa mid wuxuu leeyahay kala badh midna wuxuu leeyahay saddex meeloodoo meel midna wuxuu leeyahay lix meeloodoo meel lix meelood daartii marka loo qaybiya mid saddex meelood buu leeyahay midna wuxuu leeyahay saddex meeloodoo meel oo laba ah midna wuxuu leeyahay lix meeloodoo meel oo hal ah kii niska lahaabaa iibiyey maxaa soo hadhay laba nin labadaa nin waxay u shubcaysanayaan qaybtaa u iibiyey hadba nin waliba intuu ku lahaa le'anno kana uludka lehi laba ayuu lahaa laba qori buu qaadanayaa saddexda ninkani iibiyey kan suduskaa isaguna soo hadhayna isagu hal qori buu lahaa qori buu qaadanaya saddexdii kii labadalaan labuu qaadanaya kii halkalana hal buu qaadanayaa marka ukhsus lishurakaa biqadri milkilxisas waa intaa yadfacu wuxuu dhiibayaa kii shubcaysanayey midla amanin lacag oo kale lacagtii lagu iibiye oo kale ow badli qiimatii ama qiimihiisa dhiibiddiisa in biica haddii la iibiyey wa mahra almithli ayuu dhiibi mehermasaal inuu siqad haweenay haddii meher loo siiyey laakiin cala alfawri degdeg ayaa hatay shubcadu uksus waksus u khaas yeel lishurakaa dadkii shurakada ee wax wada lahaa markau midkood iibiyo intiisii say u shurcaysanayaan biqadri milki lxisasi xisooyinka iyo qaybaha milkigeeda qadarkeedu siduu ahaa ayay markaa u kala shurcaysanayaanoo ay markaas u kala yeelanayaan baabulqiraadi qiraadkii ayuu baab yahay mudaarabana waa la yidhaahdaa min alqardi ayay ka ahaatay oo bimacna alqaطci waa jarid asalkeedana waxaa la yidhaahdaa an yadfaca maalikun ligayrihi maalan liyatajira fiih waalribxu mushtarakun baynahumaa qof waxloo hantiilo ah ayaa wuxuu dhiibayaa hanti iyo xoolo ka mida xoolihiisii qof kale ayuu dhiibayaa si ugu ganacsado ribaxa iyo raasamaalka ka soo baxaana dhexdooda u noqdo ayaa la yidhaahdaa markaa muqaaqiraad min alqardi baa laga keenayoo waa jarid maaligii baa qayb ka mida xoolihiisii wuxuu u jarayaa qof ku shaqeeya qayb ribxii ka soo baxayna wuu u jarayaa oo saasaa qiraad loogu magacaabay mudaaraba na waa la yidhaha waa mina darbi oo dee waa sabarka hadiyo goolaale dee waa wax lala sawray oo la socdaalayo ama yudrabu bisahmin fi ribxi ayaa yacni wuxuu qori ayaa markaa loogu ridayaa ribxi iyo faa'idayo saasaa mudaarabo loogu magacaabo cumuum ahaan waxay soo gelayaan waakharuuna yadribuuna fi lardi yabtaquuna min fadli illaah kuwo kalebaa ilaahay dhulka ayay socdaan iyo ilahay fadligiisa ayay raadin laysa calaykum junaxan tabtaquu fadlan min rabbikum ayay ka mid tahay waana wax culimmadu markaas ay ku ijmaacsan yihiin baahina way keenaysaa waayo waxa badan ilaahay bini aadmiga ma simin deeqaha uu siiyey cidba wax gaara buu siiyey qofbaa waxaa la siinayaa hanti iyo xoolo waxaase laga yaabaa inaanu qaabkii uga ganacsan lahaa ama u rogrogi lahaa ama u sikorin aanu garanaynin oon ilaahay ugu darin waxaa la arkaa mid kale oo isagu aan wax lacaga haynin isna inuu yaqaanno qaabka wax loo soo saaro iyo qaabka loo ganacsiyo qaadka markaa wax loo soo saaro idan markaa labadiibaa dhexdoodii la ysaga faa'iidaynayaayoo xoolaha uu kani hayaanu ku ganacsan karaynin iyo farsamada uu kani hayo ee u xoolala yahay labadaasaa markaa la isu geynayaayo laga faa'iidaynayaa dabeetana waxbaa ka soo baxaya waana markaa waxay leedaha nebiga sala allahu alay slam khadiija yacnii xoolaheeda ayuu markaa nebigu intaanu guursama shaam ula safri jiray addoonkeeda maysarana waa raacisayoo yacni mudaarabadaas ayay ahayd asarna markaa cusmaan iyo laga hayo markaa cumar bin khadaab iyana iyaguna waa jiraan oo arrintaa tilmaamaya arkaanta baabkani uu leeyahay waa lix baa lagu tilmaamaa waa caaqid oo uu ka soo baxayo maalik iyo caamilkii qofkii xoolo lahaa iyo kii shaqaynayey midna waa maal ma raasumaalo waa xoolaan lagu ganacsanayo midna waa camalkii iyo shaqadii la qabanayey midna waa ribixii iyo wixii ka soo baxaya faa'iidaha midna waa siiqadii iyo waan kuu dhiiba ku shaqeedii waa lixdaa saxa waa ansaxay qiraadku biidni maalikin maalik idankii iyo ogolaanshihii lilcaamili kii caamilkaa u ogolaanaya fii madjarin ganacsi cooyiyina kaa soo lacayay naqdulxaasili lacagta xaasilka ah ee qiraadkan markaas uu ku jira lacayinay wa adlaqa tasarufa wa yudliqu tasarufa wa adlaqa walxala adlaqa ama wa yudliqu tasarufa wuu idlaaqi ow ama wuxuu ku qaydi fiimaa yacum wuxuu caam yahay wujuuduhu helitaankiisu laa ka shiraa'i bintin wa umin ayada maya waxaa sheekhu leeyahy raxima ullahu tacaala wuxuu ku ansaxay maalig idankii halkaa caaqidkii ayuu inoo galayoo waa maalig waa mid wax leh oo weliba ahal u ah wakiilasho ahal u ah wakiil wax wakiisho ahal u ah oo ama isagu markaa le ama dee wilaaye iyo awoodu leh ahliyaas tawkiil wakaalo weynuu leeyahay midna waa caamilkii oo lilcaamili buu yidhi biidni maalikin lilcaamili midna waa caamilkii oo waa qofkii ku shaqaynayey ee isaguna ahalka u ahaa dee in la wakiisho biidnin idankaasina waxa weeye waa siiqadii oo waan kula qiraatay ama yacni inaad xoolaa inoogu shaqayso oo ribix iyo faa'iido inoo dhaxayso ayaan markaa kugula heshiiyey idankaasina waa siiqadii markaa taas ayay ku ansaxaysaa saxa biidni maalikin lilcaamil u idmay fii madjarin ganacsi cuyina naqdulxaasili dariskeenna qaybsoona halkaa inoogu jirto wallahu aclam الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا والحمد لله على كل حال وعن كجر قراءة كبيرة وقيسي وعشيق لصحة وحكوان صحي بإذن مالك مالك ينم وحلي إذن يأقلان شهي للعامل قفق عامل يقول شقين يويد ما في متشرين كنعس fii majarin marka uu leeyahay waxayna tusinaysaa waxaan markaa laga shaqaynaya camalku waa inuu yahay ganacsi xoole iyo hanti iyo maal la rogrogayo waa inuu yahay majari iyo tijaaro waa inuu yahay wuxuu meesha markaa ka saarayaa yacnii wixii farsamada waa inaanay farsamo noqonin wax la tolaya iyo wax la soo haye iyo wax la shiidaya iyo waa inaanay farsamo noqonin ee waa inay tahay ganacsi iyo xolo la rurugayo halkan cuyina naqdul xaasili uu leeyahay macnaha waxay ka dhigantahay shardul maalil xaasili shardiga maalkan xaasilka ah ee qiraadku markaasuu yahay wa an yakuuna naqdan wa an yakuuna mucayanan horta waa sidaa xoolahan xaasilka ah ee mudaarabada markaas la gelinayaa waa inuu yahay lacag maxay diidan yihiin waxay shaaficiyadu diidan yihiin waxaan lacag ahayn oo masalan badeecooyinkii kale oo dhan lagu mudaarabo lama geliyo inta qofka bagaash loo dhiiba in la yidhaahdo ku shaqee leanna waxay leeyihiin qarar baa ku suganoo camalkii baan mundabid ahayn oo ribixii baan lagu kalsoonayn qiraadka xaaji ahaan iyo baahihaan baa loo baneeyeyo wax markaba soconayo qofka ka soconaya oo hadhowna lagala xisaabtamayo ayaa loo ayay ku gaar noqota marka waa inuu naqdi yahay waa inuu mucayan yahayoo la yidhaahdaa walow xataa majliskaba ha lagu cayine e waa inuu yahay kan lacagtan waa in la yidhaahdo labadaa lacagayo miduun ku shaqee ayaan bannaanayn ama lacag daynahoo lacagtii aan kugu lahaa ku shaqee iyadana lama oggolaa ee waa inay tahay naqdi xaasila waa inay tahay oo mucayana wa adlaqa tasarufahu fiima yacum wujuuduhu laa ka shiraa'i binti wa um halkaana wuxuu ka wadaa shuruuddii oo waxau leeyahay waxaa shardiga camalkii waxaynu waa inuu tijaaro yahay waa mid waa qodobka labaadee camalkii waa inaan lagu cedhiidhiyin oo aan wax loo cayimayn lagu cedhiidhiyin ama aan xilli loo qabtay lagu cedhiidhiyin markaa waa adlaqa tasarufa tasarufkii widlaaqi oo ku shaqee inoogu shaqee tijaara mudlaqa waxaa ku shaqeeya umuu cayimin waa tijaara mudlaqa aw fiimaa yacum wujuudo ama wax helitaankiisu dee uu caam yahay shidaalka inoogu shaqee raashika inoogu shaqee maryaha inoogu shaqee waa waxa yacni ama in mudlaqa la yidhaha ama wax la heli karaya mar kastaba muxuuna yidhi uu diiday laa ka shiraay binti wa um beryihii ay markaa dee addoommuhu ay jireen ee sidaa sayladda xoolahoo kale ay lahaayeen ayay culimmadu kutubtan ay qorayeenoo markaa wuxuu leeyahay waxaan la oggolayn inuu yidhaahdo mar walba waxaad ka shaqaysaa uun yacni addoon iyo inan ay dhashay oo iswata dee halkee laga helaya addoon iyo inan isdhashay oo mar walba iswata lama helayo markaa qofku waa inuu sanadka dhan wareegaayo wakhtigiisa lumaayo waxba soo waayaa ama jawaahirtan iyo macdantan dadka muraayadda dabadeeda un laga tuso waxaa jira iminka macdanta hadiyo goraale muraayad dabadeed unbaa laga tusaa waxaa la dhahay intaa yar in leeg haddaad keento yani waxaad ku dhufanaysaa boqol kun laba boqol milyan baad ku dhufanaysaa quraano dabadeedunbaa laga tusay dabeetana ama buurahaasubukalaga soo meelaha u qodayo ama soo meelaha u marayo ayuunbaa wakhtigu kaga dhammaanaya ama la sirxaya wix yaraaba laga taabanaya marka waxyaalaha aan la helaynin ee wakhtiguni qofka kaga lumaya hadduu idhaahdo jawaahirtaa iyo macdanta halkaa laga keeno un ka ganacso taana ayana wax la helay wakhtiguma qofka kaga lumay taana waynaanay ahaanin markaa wuxu uhi saxa wuxuu ku ansaxayaa qaraadkii ama saxa wuxuu ku ansaxay biidni maalikin maaliyidankii lilcaamiluunmay fii madjarin ganacsi cuyina taasoo la cayinay naqdulxaasili macnaha shardulmaalilxaasil maalkan xasilka sharti waxa weye annaqd macnaha cuyina kaasoo la cayimo o kalayay naqdulxaasil lacagtii xaasilkahaydna la cayinay macnaha waa inay lacag tahay xaasil oo mucayanan waa inay tahay wa adlaqa tasaruba war xaal adlaqa tasaruba tasarufkeeda u idlaaqu sii daayo on waxba ku qaydin aw ama qayada uu ku qayday fiimaa yacum wuxuu caamiya wujuuda helitaankiisu laa ka shiraay bintin inan iyo ummin hooye iyo inan iyo hooye oo isdhalay oo addoommaa iibsigooda uman marka inay soo iibsoo sii iibiso ayaan markaa kugu dhibay lacagta taasoo kale maya hayra muqadirin waa in yakuuna hayra muqadirin waa inuy midaan qadarayn limuddati alcamal ka sanatinba weeye wain yucalliqu haddii uu markaa tacliiq u samayna batala waa buraya macluuma juzi ribxihi ribxiisa jusgiisana waa in laog yahay baynahumaa dhexdoodana waa inuu ahaado halkan wuxuu sheekhu inooga hadlayaa iyadana dhowr masalo waa mide waxaynu idhi waa inaanu camalkaa ku cudhiidhiyin qofka maxaa ka mida hayra muqadirin limuddati alcamal muddada shaqada waa inaanu u qadarin yacni muddo intaa leegun ku shaqee le'anna waxaa dhici kartaa hadduu yidhaahdo sanad un ku shaqee dee waxaa dhici karta sanadka intuu alaabtiiba soo ibsaduu jayno ka keeno dee sanadkiiba inaanay ka dhammaanin see la odhanaya markaa ama sanadkiiba wuxuu iibiyaba inaanu helin si wareegaya ama bilihii u dambeeyeyna waxyaala dhici karta marka waa inaan muddo aan loo cayimin hayra muqadirin limuddati alcamal muddada camalkaa waa inaan u qadarin waxa kaloo ayana kasanatin oo kale waa inaanu markaa ugu qadarin waana inaanu tacliiq samayninoo aanu markaa wax ku xidhin tacliiq waa inaanu samaynin oo masalan hadduu yidhaahdo markay waxaasi sidaa noqdaan ayaan markaa caamilkaan hantidaa kuu dhiibay ama hantidaa markaa ku shaqay markay waxaasaa noqdaan taana ayana lama ogola wain yucalliq batala waa burayaa mar hadduu tacliiq ku sameeyu markaa wax ku xidhay waxa kaluu yidhi macluuma juzi ribxihi waa in la og yahay macnaha ribixa siday u kala yeelanayaan jusiye waa in lagu og yahay macnaha beesantays waa in looga nisbo la yidhaahdaa kala barh baad leedahay faa'iidada saddex meeloodoo labaad leedahay saddex meeloodoo meel baad leedahay le'annu nisbada wixii soo baxba nisbadaasubuu yeelanayaa laakiin haddii la idhaha wax go'an baad leedahay amaanu wax go'an baan leeyahay ma bannaana ku shaqee laakiin maalin walba aniga intaasoo biilownisi ku shaqee maalin walba yacni adigu intaa qaado ma ansaxayso haddii laga kireeyo qobolo gaariga laga kireeyo adugu ama ku hel ama ha ku helin laakiin inoogu shaqeeyo maalin walba intaa keen ayaa taasi ma bannaana markaa macluuma jusu ribxii ribxiisa jusgiisana waa in laog yahay uu ninka yeelanayo caamilkaahi jusa ribxihi wax haddaynu saa isugu idaafayno macluuma juz-in nusaqa qaar baa odhanaya macluuma juz-in juz waa in la og yahay ribxu oo markaa macluum markaa nayulfaacilkeedu bay noqonaysaa macluuma juz-in juz waa in laogyahay ribxu ribxiisa yacni juzga uu yeelanayo qofkan waa in la og yahay qodobka kale baynahumaa waa inuu ribaxa iyo faa'iidada soo baxaysaana yahay mid u dhaxaysaa ee haddii la yidhaahdo qof kale ayaa wax ku leh iyana waa burayaa waa inuu ribixa markaa labadooda uu ku gaar yahay waana inuu inta uu leeyahay ay caddahay hayra muqadirin waa inuu yahay midaan qadaraynin oon jaangoynayn limuddati alcamal kasanatiba weeye wain yucalliqu hadduu tacliiqiyo wax ku xidhu idhaahdo marka yacnii lacagtaa waan ku dhibay lix bilood kadib ku shaqee ama yacnii tacliiquu ku sameeyo wax ku xidho batala waa burayaa macluuma juzi ribxii ribxiisa jusgiisana waa in la ogyahay nin kala yeelanayo oo jusye waa in lagu ogyahay ama macluumi juzin juz waa in la ogyahay ribxu ribxiisa jusga uu ku yeelanayo waa in la ogyahay baynahumaa dhexdoodana waa inuu hadun cid kale waxba ku yeelan wayujbaru lkhusru khasaarihii waxaa lagu kabayaa biribin qadnamaa ribx ziyaaday oo soo kordhay wayemliku lcaamilu ribxa xisatihi waxa uu ku mulkinayaa bilfaski fasakhaadiyo wanuduudi lacagayn midla qismati qaybintiisa oo kale halkan sheekhu masale kale ayuu inooga hadlayaayo ilaa inta dee laga gaadhayo kala qaybintii tii markaa ficliga ahayd ama dee xukmiga ahaydee ilaa inta xisaab xidhka laga gaadhayo ee wixii markaa la xidhayo xisaabtii ama yacni dee wixiiba la kala qaybsanayo wixii khasaare yimaada waxaa lagu kabayaa wixii ribx iyo faa'iide ka dambeeya li'annahu ribxu wuxuu wiqaayo u yahay rasmaalka masalan hadda ayaa safar toban kun bay ahaydoo safar ayaa la galay laba kun baa la khasaaroo siddeed kun baa soo baxay haddana safarro kale ayaa la galay siddeeddii saddex bay soo saartay faa'iidadu waa kunun labadanay raasmaalkii bay buuxinayaan taasi waa masalo waxa kaloo isweydiinla wayemliku lcaamilu ribxa xisati ninkan caamilka ahee shaqaynaya goormo ayuu yeelanaya qaybtiisa halkaana khalal badan baa kaga jira dadka hanteel loo dhiibee ku shaqaynaya halkaana bax badan baa kaga jira wuxuu halkan sheekhuna yidhi qofkan caamilka ahee shaqaynaya ribixa qaybta uu ku leeyahay waxa uu mulkiyaa oo milkigiisa uu ku sugnaanayaa oo khasaaro dambe hadduu yimaado aan markaa lagaga kabaynin ee wuxuu isagu leeyahay ay noqonaysaa laba arrimood marka la helo midkood mid weeyaan caqdigii in la fasakho oo la joojiyo wixiina la kaashgareeyo nuduud waa kaashgarayn raasumaalkii markaa uu noqdo yacni wixii lagu shaqaynayay lacagteeda noqdo mar hadduu caqdigii dee fasaqmay wixiina la kaashgareeyey dee waa istaagay markaas caqdigii oo qofkani wixiisii ayuu yeeshay markan wixiisina sara wuu yeeshay haddii dib loo sii wado qofkaasi wixiisii isagaa yeeshay khasaaro dambo laga kabayaa ma jiro midda labaadna waa qaybsi haddii dee inta markaa wixii dee la joojiyo oo markaa la fasakho oo la qayb la lacagayo la qaybiyo taana iyadana wuu ku yeelanayaa laakiin haddii markaasun la qaybiyo iyadoon fasakh iyo lacagayn midnaba aan la samaynin laakiin inta la xisaabiyo un dee la kala ogaado kalkani wuxuu leeyahy kani wuxuu leeyahay si ay ku socoto wixii khasaare yimaada waa lagu kabayaa rasamaalkaa hadday muuqato oo wixii dee faa'iida inay ku jirto ay muuqato marka la qiimeeyana duhuurkaana ku milkin maayo macnaha safar baa hadda la keenay ee waxa muuqatay markaa dee inay markaa faa'iida ku jirto faa'iidadaa muuqatay ee markii alaabtii dee suuqii la keenay la qiimeeyey la ogaaday wixii markaa dee maclay soo fadhiisatay iyo waxa hadda la siinayo la ogaaday faa'iidadeedii taani kumuli waa duhuur baa la yidhaahdaa innaga iminka inta badan dadka wax loo dhiibaa safar iminka markuu keeno markaba sidaas u eegayaa intuu qiimeeyo ayuu odhanayaa laba kun baa ku jira maxaad lahay kun inta u horreeyuu iibiyaabuu kun kaba jeebadda gashanaya hadhowunbaa markaa dabeetana marka la yidhaha qofkii soo xisaabmi odhan waxaygii waan qabaaye waxaagiina waxna waa intaasina waa kaash intaana toban habrood baa lagu leeyahay intana waa bagaashkaa kuu taalla oo adiga taadii meeday anigu taydii waa taan qaatay safarkii ugu horreeyuu ka qaatayba waa sharci daro liannahu waxaan waynu iskaga bilownay uun abiyay sirtoona ganacsi umaynaan lahayn mid walba si miyii looga keenay un baynu markaa ku bilownay xooga yaro xisaaba un baynu barannay xagga sharcigaba kamaynaan eegin iyo maxaa xalaal iyo maxaa xaaraama marka waa halkaa uu leeyahay waxa uu ku mulkinaya wayamliku ribxa xisati bilfasqi wanuduud yacnii fasq caqdigii la fasakhay lana lacageeyey oo wixiina kaashgareeyey midla qismadii qaybintiisoo kale sida uu mulkinayo haddii xoolii qiraadka dee la qaybiyo marka caqdigii la fasakhay dabadii muuqasho markaa laakiinuu muuqday kuwa milkinayo iyo qaybin markaa aan fasakh iyo yacnii lacagayn midnaba aanay ku jirin ku milkin maayo hayra muqadawayo yujbaru lkhusru khasaarihii waxaa lagu kabayaa biribxin ribx iyo faa'iide ayaa lagu kabayaa qadnamaa ziyaaday wayamliku alcaamilu kii caamilkaa waa milkinayaa ribxa xisatihi xisadiisii qaybteeda faa'iidadeedii wuxuu ku milkinayaa bilfaski wanuduud fasakhid caqdigii la fasakho lana nuduud na la lacageeyo wixii la kaashgalayo midla qismatihi qaybintiisoo kale qabla qismatihi nusaqa qaar baa odhaya qabla qismatihi bilfaski wanuduud mar haddii lana fasakho lana lacageeyo walow yaan markaa hoo iyo hooba laysodhanine markaana wuu milkiyey baabulmusaaqaati musaaqaadkii ayuu baab yahay musaaqaad min asaqyi waraabin bay ka ahaatay waana mufaacaloo waa waraabtan bay yidhahdaan culimmadu leannu waxay markaa ku soo arooraysaa dhirtii geedmidhoodka ahayd ayaa sidii iminka tii aynu soo sheegaynay qiraadka oo kale waxaa laga yaabaa qof inuu markaa dee dhir midho midhood leeyahay oo aanu shaqadeedii iyo farsamadeedii garanaynin ama wuu garanayaayo mashquul baa kaga jira oo waanu ka shaqayn karaynin qof markaa isagoo aan waxba haynin oo dhir iyo markaa wax kala toona lahayn ayaa markaa isagadhibeeyo ka shaqaynaya marka waxay yidhaahdaan أن يعامل غيره على نخل أو شجر عنب ليتعاهدوا بالصقي والتربية على أن ثمرة لهما شافعيد واحد المساقاتكم وإنه قف كره معاملة إيا عمل إيا شغب كلقلو قيد تمريد إيا قيد عنبك سيو مركز وقد على ورابين إيا تربيين إيا كبعين إيا هقاتشين سيئ ملاها كسوب بحارة لحظة ونقضه haddaba waxaanu qofku ka qabanayaa saqyi keliya ma aha dee waxa weeye wuxuu samaynayaa meelihii biyuhu marayeen wuxuu samaynayaa dararkii biyaha u qabanayey wuu haramaynayaa dhilaamiya raabu ka goynayaa cinabkoo kale cariishkii meeshuu korayey buu u samaynayaa saaqi biyiibuu ka xidhaya wuu waraabinayaa haddana musaaqaad oo mina saqyi unbaa la yidhi waa yani waxa weeye waa waxyaalaha acmaasha ugu nafciga badan ee ugula qarashka badan haddii waraabintaa la waayana camalka kaloo dhan waxba qaban maayo haddaad xero samaysay haddaad saaqiyad samaysay haddaad wax kasta bacrimin samaysay dacli samaysoonan la waraabinin waxba kaba jiraan bay noqonaysaa saas daraaddeed maadaama uu shaqada ugu badan ee ugu nafciga badan yahay musaaqaad baa laga camilay laakiin waa ka shaqayntii dhulka shaaficiyaduna waxay ku gaar yeeleen keliya qowluljadiidka waa geed timireedda iyo geedda cilabka laakiin qadiim iyo madaahibta kale dhirtaa midhaha oo dhan hadday linmacaan tahay hadday markaa cambihii tahay hadday markaa dee zaytuunkii ay tahay zaytuunkii ma kuwaasoo dhan ayay markaa kala mid dhigeen waxa waa salaba ilaa xadiidka bukhaari iyo muslim annuu caamal ahlu khaybar nimankii yuhuud ee khaybar laga qabsaday ayaa wuxuu markaa kula camaltabay uu dhiibay ama dafaca ilaa yuhuudi khaybar nakhla wa ardaha bishatim bishadri maa yakhruju minha min amari o zarcin inay markaa dhulkii iyo timirtii ay hayaan ay ka shaqeeyaan wixii ka soo baxayana kala badh ay qaataan markaa nusuustan waxay ku soo aroortay waxa weeye markaa timirta cilab kale way uga qiyaasanayaanoo ayana waxaa le waa isku macno arkaanna markaasuu leeyahay baabkana waa lix ama waa shan caaqid oo markaa maaligulashariya ay ka soo baxayso caamilkii kii ka shaqaynayey iyo siiqadii iyo shajaradii iyo geedkii iyo samarkii iyo midhihii iyo camalkii iyo shaqadii laga qabanayay markaa wuxuu uhi sheekhu saxad way ansaxday calaa ashaari nakhlin ow cinab waxay musaqada iyo waraabtakaasi ku ansaxday dhir timir iyo cinab in wuqitad haddii lagu waqtiyay wey bimuddatin qalaba fiihaa uu qaalib noqday taxsiilu raycihi faa'iidadiisa iyo midhihiisu inay soo xasilaan bijuز'in qayb ayay ku ansaxday culimo la ogaaday oo min hamarin midha ka ahaaday oo licaamilin u sugnaaday waxaa sheekhu leeyahy raxima ullahu tacaala halkan wuxuu inoogu horraysiinayaa wixii ay markaa mawridulcamalkii oo ah dhirtii wuxuu yidhi waxay ku ansaxday calaa shaari nakhlin wa cinab dhirtii timirta iyo cinabka oo xadiidkaa aynu soo sheegaynay dafaca nakhla ilaa yuhuudi khaybara nakhlaha wa ardaha nakhligii buu ku soo arooray cinabkana waxay leen waa isku manacan oo mar hadday sakadu ka wada waajibto midhahoodana kharsi iyo markaa qiyaasid lagu wada sameeyo waa la macno raamsaqaadkii labadoodaba waa ku bannaan yihiin goormay se ansaxaysaa in wuqitat ama id wuqitat id iyo in labada waa layidhi musaqaad way ansaxday haddii lagu waqteeyo limuddatin ama bimuddatin muddo macluumaho la yaqaano leannu musaaqaadku waa cuquudda laazimanaya sida ijaarada oo kale waxay u baahan tahay muddo mar hadduu caqdigu laazim yahay oon laga bixi karaynin waynu muddo yeeshaa cuquudda hayru laazimadaah ayaan muddo yeelanin leannu xilligaa doontaad ka bixi kartaa laakiin caqdigu haddaanad ka bixi karaynin waynu muddo yeeshaa imika wax kala kiraysiga oo kale haddaad wax kala kiraysataan waa caqdi laazima kii kireeyey iyo kii kiraysa middo kama noqon karo mar hadday saa tahay waa inay muddo qabsataan ila haddii kale weligiin waa iska lulaanlaanaysaanuune haddii adna kama bixi karta adna weligaaba kiradaasunbaa soconaysaa la kala bixi maayo sidaa daraaddeed baa muddo loo yeelay musaaqaadkuna waa siaa si leegoo waa cuquudda laasimu tarafaynka ah marka iyadana waa in wakhti loo sameeyaa le'anno midhuhu waxay leeyihin wakhti ayaga dee la ogaanayo soo go'ayaan iminka qiraadkii oo kale waxaynu idhi lama wakhtiyayn karo mudaarabadii le'anno goor faa'iido la heli baana iyada la ogeyn tan iyada waa la ogeyn midhahani goortay soo go'ayaan markaa tani wakhti bay waa laazim taasi reeq waxay ahayd khayru laazima ribaxuna wuxuu midaan la ogeyn xilligiisa waa in markaa haddii la wakhtiyeeyo wakhti ay qaalib tahay oo yacni la galaya yaxsulu raycuhu rayca waxaa laga wadaa rayc waa waxay shayga faa'iidaysa ama qallada waa midhihiisu ay soo baxayeen sida badan muddo ka yar intay midhuhu ku soo baxayeen haddii markaa qofka lagula heshiiyo ma ansaxayso xagga midhaha dee waxaa laga maarmaana midhaha markaas inay wada yeelanayaan weliba nisbada iyo ay u kala yeelanayan waa in la ogyahay bijuzin culima min hamarin licamilin waxay ku ansaxday juz la garanayo oo midho ka midoo caamilka loo yeelo oo la yidhaahdo yacnii midhaha kala barh baad leedahay saddex meelood meel baad leedahay saddex meelooda labaad leedahay saxad way ansaxday musaaqaadkii calaa shaari nakhlin timir dhirteed aw cinabin ama cinab dhirteed in wuqitad waa haddii la waqtiye bimuddatin fiihaa dhexdeeda muddada qalaba uu qaalib noqday oo sida badan taxsiilu raycihi faa'iidadiisa iyo midhihiisa in la helo bijusin bay ku ansaxday qayb culima la ogaaday oo min hamarin midha ah lacamilin loo yeelay kii shaqaynayey wainnamaa calayhi waxaa korkiisa ahaaday acmaalun camaliyaal tasiidu kori fi samari midhaha wa maalikun maaligina yaxfadu aslan asalka ayuu xifdinayaa ka shajar sida geedii oo kale halkan wuxuu sheekhu inoo kala saarayaa marka sidaa qofka dhirta loogu dhiibo la yidhaahda ka shaqee maxaa shaqada laga rabaa qofkan caamilkaay waa maxay maxay tahay shaqada ninka ale laga rabaa wuxuu leeyahay qofkan caamilkaa waxaa laga rabaa shaqo kasta oo midhahaas kordhidooda iyo hagaagoodu uu ku xidhan yahay ama uu sanad walba soo noqnoqonaya sanad walba soo noqnoqonaya maxaa ka mid a waxaa ka mid a waraabintii waxaa ka mid a waddooyinkii iyo markaa saaqyadii biyo ay raacay in hagaajiyo waxaa ka mid a yacnii xedhooyinkii iyo meelihii ay biyaha dhirtu isugu taagaysay waxaa ka mid a inuu dee waddooyinka ay marayaan hagaajiyo inuu markaas meelaha markaasay marayaan haramaa ku baxay iyo geedka hoose haramaa ku baxay iyo waxaasoo dhan waynu ka shaqeeyaan biyaha markaa waraabintoodii iyo kalduudii bacarimintii iyo waxaasoo dhan haramaynta waxaasoo dhan baa isaga lagu leeyahy leanna waxyaalahaas waa waxyaalaha midhaha hagaajinaya kordhinaya maaligana maxaa lagu leeyahay wixii asalkan iyo geedkan markaas ilaalinayey ee xifdul asli looga jeedaan sanad walba isagu aan imanaynin ayaa lagu leeyahy isagu ceelkii inuu qodaabaa lagu leeyahy hadday markaa kalehay inuu soo tallaalabaa lagu leeyahy inuu dayrkii sameeyabaa lagu leeyahay inuu albaabadii hagaajiyabaa lagu leeyahy in wixii wax lagu waraabinayay inuu keenaabaa lagu leeyahy wixii markaa sanad walba iyadoo aan soo noqnoqonayne hadhayey ee asalkan iyo shaygan ilaalinayay ayaa lagu leeyahy kanna midhaha wixii hagaajinaya horumarinayay ayaa lagu yeelanayaa wa innamaa calayhi waxaa korgiisa aday acmaalun camallo iyo shaqooyin baa kusa tasiidu fi habar midhaha markaa kordhinaysa wamaalikun wainamaa calayhi ayaa cala caamili waxaa korkiisa aday amcaalu tasiidu fi habar acmaashii midhaha kordhinaysa wamaalikun maaligina yaxfadu aslan asalkii ayuu markaa isaguna ilaalin ka shirisa geedoo kale ijaaratu lardi dhulka oo lagu kireeyo bibacdi maa dahar wixii ka soo baxo min raycaha faa'iidadeeda annu xaggiisa nahaa khayruulbashar basharkii bini aadmiga kii ugu khayr badnaa waa diiday halkan sheekhu waxau inooga hadlayaa laba arrimood oo mukhaabara iyo musaaraca la yidhaahdaa mukhaabara iyo musaaraco waxa weeye mukhaabara waxaa la yidhaahdaa dhulka oo laga kireeyo waxa ka soo baxaya barhkii iyadoo la yidhaha qofkii la kaalay abuurkiiyo wixii meeshaad ku beeraysay waxaanad yeelanaysaa waxaa ka soo baxay kala badh musaaracana waxa weeye waa dhulkii oo laga kareeyey wixii ka soo baxaya barhkeed abuurkii iyo dhirtiibaa loo iyo dhulkiibaa loo dhiibayaa qofkii waxaad leedahay ku shaqee waxaa leeay wixii ka soo baxana kala badh baad leedahay mukhaabara iyo musaarac ayaa la yidhaahdaa shaaficiyadu ma ogolo waa manhi ayay qabaan xadiidka jaabir binu cabdillaahi laga warinayo nahaa rasuul can ilmukhabarati ayuu nahiyey xadiidka saxiix muslim haabit ibnu daxaak laga warinayo annahu nahaa can ilmusaaraca musaaracada ayuu iyadana diiday oo ma bannaana ayay leeyihiin ijaaratu اlardi dhulka kirayntiisa lagu kireeyo bibacdi maa dahara wixii ka soo muuqday barhkeed waxaasoo min raycahaa ah markaa midhaheedii iyo dheebdeedii canhu xaggiisa nahaa khayruulbashar basharkiiyo bini aadmiga kii ugu khayr badnaa wane ama nahaa khayruulbashari canhu arrintaa basharkiiyo bini aadmiga kii ugu khayr badnaa oo nebi moxamedin sala allahu calayhi wasalam arrintaa waa nahiyey oo waa diiday derisku halkaa inoogu joogo wallahu aclam